taliyaha guud ee ciidanka milatariga somalilan sarreeye gujo nuux ismaaciil tani oo ugu warramayay magaalada diridhab ee waddanka etoobiya warbaahinta ayaa sharaxaad ka bixiyey shiru halkaasi kaga qayb galay oo la sheegay in lagaga hadlayay arrimaha nabadgelyada ee somalilan iyo etoobiya kontarabaanka dadka tahriibayaasha ah iyo arrimo kale oo la xidhiidha arrimaha amniga geeska shirkan waxa weeyaan saddexdii biloodba mar baa la qabtaa saddexdii biloodoo hore waxa lagu qabtay hargeysa iminkana saddexdii biloodoo dambe weeyaan waxa lagu qabtay diridhaba ujeeddadu waxa weeya dhowr arrimood waxa ugu weyn nabadgelyada sidii aan iska kaashan lahayn nabadgelyada ogtii eegan dhulkan geeskan africa waxyaabo badan oo dhul dagaalaa jira amba al-shabaab ha ahaato amba daacish ha ahaato amba dagaalooyin kale ha ahaatee yaa jira waxyaabahaasoo nabadgelyada khalkhalgelinaya sidii aan iska kaashan lahayn sidii xidhiidhka labada dal usii wanaagsanaan lahayd sidii wixii carqalad gelinaya dhan kastaba aan dembiilayaasha ha u badnaadaan aan iskugu celin lahayn haddii dembiilayaal kii xaggan jooga ee dembi kagala etoobiyana iyo kii xaggaa joogaba sidii laysku dhaafsan lahaa iyo horta yaa ugu weynada shirkan haddaan aan gallay wixii aan ka wada hadlayna waan ka heshiinay waxaa ka mid ahaa kootarbaanka hubka anba ahaato amba ahaato wixii kootarbaanana in wax ka qabanno waxaa kaloo ka mid ahaa sidii human traffic dadka iska socda ee behaafka ee tahriibayaasha la yidhaaho in iyagana sidii wax looga qaban lahaa tani ayaa soo hadal qaaday